bismillahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu dhegeystayaaalka nagala socotaan waa raadiyo sanguun sideetan iyo toddoba dhibic toddobaga artis dhobleyna waxgeeda kusoo dhawaada barnaamijka teknolojiyadda ood la socodsiiyo anigoo cabdillaahi abdi casiis raad dhegeystayaal waxaanu live ka nahay barahaan ku leenahay internetka sida facebook oo nagala jaan qaadaysaan pejkeena sanguuni radio halka youtube-ka channelkeenu yahay radio sanguuni barnamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo cabdillahi abdi casiis raad barnaamijka intuu hawada ku jiro qodobadaad ku maqli doontaan waxaa ka mid noqonaya xirfadaha internetka ugu lacagta badan ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan sida bloginka sidoo kale waxaad ku maqli doontaan digital marketing iyo web development iyo kuwo kaloo badan ayaad halkan ku dhegeysan doontaan dhegeystayaal barnaamijka waxaan la socodsiin anugu cabdillahi abdicasiis siraad horumarka teknolojiyadda saa-id ayuu ku socdaa marba marka ka dambeysa waxayna markaasi wayna sii horumareysaa teknolojiyadda haddii aad rabtid inaad la jaanqaatid casriga teknolojiyadda waa inaad si joogto ah usii horumarisid aqoonta iyo xirfadda aada u leedahay qofba qofka uu kaga xirfad badan yahay waa uu kaga faa-iideysa badan yahay sidaa daraadeed waxaan eegin doonaa qaar ka mid a xirfadaha digitaalka kuwa ugu muhiimsan ee lacagta ugu badan laga sameyn karo mid kasta goonideeda ayaan uga markaasi u istaagi doona haddii aan ku bilowna waxaa loo yaqaano bloginka xirfadani waxay kaga duwan tahay dhammaan xirfadaha kale ay markaasi sababtoo ah waa xirfad haddaad markaasi ku dadaashid horumarinteeda nolosha oo dhanba gebi ahaanba bedeleysa waa xirfad barashadeeda iyo ku shaqaysigeedaba oo aada u fudud yahay lacag u fara badanna laga sameyn karo haddii aad horey markaasi u aqoontay si fudud ayaad markaasi ku baran kartaa islamarkaana ugu shaysan kartaa runtii blogging waa xirfad bedeshay nolosha dad badan oo soomaali ah markaasi wayna ku biiri karnaa dhammaanteen aan eegno digital marketing waxaa loo yirahda digital marketing waa mid ka mid a xirfadaha ugu shaqada badan internetka baahidooduna ay markasta sii siyaadeyso maadaama ay ganacsiyada online-ka ah soo badanayaan waxay u badan yihiin xayeysiimo internetka ah oo markaasi lagu sameeyo ganacsigooda waana taas shaqada ay qabtaan digital marketers waxay sameeyaan xayeysiimo online ah iyagoo adeegsanaya internetka baraha bulshada iyo wixii lamid ah haddii waa hore idaacad ama telefishon keliya wax lagu xayeysiin jiray hadda waxaa markaasi looga baahi badan yahay xayeysiinta internetka maadaama dadku u badan yihiin internetku takhusaadka digital marketing waxaa ka mid ah search engine marketing content marketing e-commerce marketing social media marketing email marketing iyo sidoo kale affiliate marketing anagana waxaa loo yaqaano web development sameynta websiteyada sidoo kale waa shaqo aada u fursad badan waxaana lagu shaqeystaa inaad website u samaystid macaamiisha kasoo dalbada markastana waa inaad isku daydid inaad designkaagu ahaado mid ka qurxoon oo soo jiidasha xirfadahan haddaad aqoontid mise taqaanid waad ka baran kartaa internetka si free ah anagno graphic design waxaa loo yaqaano waa xirfadda nashqadeynta waana xirfadda shaqadeeda markasta loo baahan yahay waa markaasi waxaa shaqooyinkeeda ka mid ah design brand design package design iyo sidoo kale web design qaabka ugu fiican oo lagu shaqeysto graphic design waa freelancing waxaana lagu shaqeysan karaa fiver iyo meelo kaloo ka mid ah waagaag dhegeystayaal haddii aan eegno video filming iyo editing shan boqol oo saacadood oo muuqaalo markaasi dhan ayaa lasoo dhigaa youtube-ka daqiiqad kasta caalamka dhan kumanaan kalena waa lasoo dhigaya intaad markaasi taasina waxay sababta ay tahay muuqaal waxay tahay taasi waa sababta ay muuqaal sameyntu iyo muuqaal editinku ee markaasi kaga mid yihiin xirfadaha ugu lacagta badan waqtigan soo kalena waa xirfado aada internetka si fudud ugu baran kartid xirfadahan aanu soo sheegnay waa qaar ka mid ah kuwa ugu mustaqbalka fiican xirfadaha digitaalka sidoo kalena waa kuwa lacagta ugu badan laga sameyn karo si kor loogu qaado markaasi jeebka awood lacagtaada soo gelayso laakiin waa inaad ogaataa xirfadahan keliya waxba ku tari mayso waa inaad markaasi go-aansatid inaad mid ama laba ka mid ah aada si fiican u baratid ficilka iyo go-aan qaadashada way waxaa markaasi laysku dhafay oo ay dadku ay ku kala horumareen internetka waa hantida ugu fiican oo maanta qof walba uu haysto laakiin waa markaasi qofka adeegsanaya in uu si fiican u adeegsado waa dhegeystayaal qeybihii hore ee barnaamijka teknolojiyadda ayaad la socotaan oo dhegeysanaysaan halkaad kala socotaan barnaamijka waa raadiyaha sangooni sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis dhobleyina waa xigada haatana anagana waxaa loo yaqaano affiliate marketing maanta waxaa jira qaabo badan oo online-ka looga shaqaysan karo adigoo gurigaaga jooga aadan abuuran kartid dakhli fiican mid ka mid ah qababkaas waa affiliate marketing si aad ugu gurista affiliate marketing waa inaad marka hore faham fiican ka haysatid waxa uu yahay iyo sida uu shaqeeyo affiliate marketing waa nooc ganacsi oo markaasi dadka kale badeecooyinka aada ugu xaysiinaysid haddii ay dadku gataan aad ka helaysid lacaga loo yaqaano commission adigoo shaqadaaduba inaad markaasi dadka gaarsiisid badeecadaha iyo adigoo adeegsanaya website ama baraha bulshada kadibna aad markaasi ku dhiirigelisid inay gataan alaabta alaabta aada iibsa markaa iibsanaysa waa inay noqon kartaa physical oo macnaha kuwa markaasi la qaban karo sida buugaag iyo wixii lamid ah ama kuwa digitaal oo online coska sida software iyo wixii lamid ah lacagtaad ka helaysa alaabtaas markay dadku gataan waxaa go-aamiya qolada iskale alaabta waxayna noqon kartaa boqolkiiba toban ama sideetan iyo shan qiimaha badeecadda markuu bato commissionka reidka waxaa badanaya lacagtaad helaysid muhiimadda ugu jirta shirkadaha iskale badeecadaha waa inay helaan suuqgeyn ama ballaarin oo gaarsiin karta inay maalin helaan kumanaan qof oo iibsada badeecooyinkooda afrian marketing networka ugu fiican haddii aan eegno waa goobta aad ka heli kartid alaabaha la xayeysiin karo maanta waxaa jira boqolaal website oo kala duwan oo qaabilsan affiliate marketing qaarkaadna soomaalida ma aqoonsana waxyaabaha uu ku fiican yahay waxaa ka mid ah waa markaas la isticmaali karaa soo kalena uma baahanaysid in aad alaab kasta oad xaysid aad markaasi codsi weydiisanaysid cida iskale ama sida website-ka qaarkood waxaa kaloo helaysaa nooc kasta oo product ah oo aad u baahatid physical ama digital qaarkood waxay leeyihiin commission rate aada u sarreeya oo boqolaal dollar aad ka helaysad halka qof kasta oo gata alaabtaasi marka dooro alaab commissionkeedu uu sarreeyo aan eegno sidee markaasi qofku uu u xayeysiin kara alaabtaasi mar haddaad dooratay alaabta oo masuuqgeyn rabtid waxay markaasi ahaaneysaa waxaa markaasi ay muhiimaddu tahay in ay dadku gaarsiinayso badeecadaasi waxaana isticmaali kartaa website-ka haddii aada leedahay wdhegeystayaal wali waxaad degeysanaysaan oo la socotaan qeybihii dhexe ee barnaamijka teknolojiyadda wadala socodsiin anigoo cabdulahi cabdicasiis siraad barnaamijka halka kala socotaan waa raadiyo xasan gooni sideetan iyo toddoba dhibic toddoba megahertis dhobli nawaxigeeda dhegeystayaasha nagala janqaaday caalamka ayaa waxay nagala socdaan barteenna facebooka waa sangoni radio halka youtube-ka channelkeen yahay radio sangoni haatana kusoo dhawaada xubin ka mid ah barnaamijka teknolojiyadda
dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii teknolojiyadda waxaana maanta diiradda ku saaraynaa noocyada microsoft windows microsoft windows waa mid ka mid ah noocyada ugu guulaha badan ee nidaamka hirgelinta ee windows windows ayaa la sii daayay si loo soo saaro julaay labadeedii labakunisagaalkii waxaana loo diyaariyey dadweynaha labaatankii oktoobar labakunisagaalkii windows wax ka horeeyey windows vista waxaana ku guuleystay in markaasi lasoo saaro windows windows ten waa nooca ugu dambeeya ee windows oo lasii daayay julaay labaatansagaalkeedii labakunshantobankii lix qaybood oo ah windows ayaa la heli karaa waxayna u kala baxaan sida tan waa windows seven ultimate windows seven professional windows seven home premium windows seven enterprise windows seven bilowga iyo sidoo kale windows seven guriga asaasiga marka laga reebo windows seven stata dhammaan noocyada windows seven-ka ayaa lagu heli karaa soddon iyo laba bit ilaa iyo lixdan iyo afar bit inkastoo windows seven aan lasoo saarin ama laga iibin microsoft waxaad badanaa ka heli kartaa nuqulada ku dultaala amazon com windows seven ultimate waa nooca ugu fiican oo ay ku jiraan dhammaan sifooyinka lagu heli karo windows seven professional iyo windows seven premium iyo sidoo kale teknolojiyadda bitlocker windows seven ultimum waxay sidoo kale leedahay taageerada luqada ugu weyn windows seven professional badanaa oo loo yaqaano windows seven pro waxaa ku jira dhammaan sifooyinka lagu heli karo windows seven home premium oo lagu daray windows x p mod sifooyinka naqshada shabakadda iyo sidoo kale helitaanka domain windows seven ee markaasi caawinaya xulashada mulkilayaasha ganacsiga dhexdhexaadka iyo kuwa yaryarba windows seven home premium waa nooca windows seven loogu talagalay isticmaalaha caadiga ah ee guriga heerkani waxaa kaloo lagu heli karaa xirmo qoys kaasoo u ogolaanaya rakibidda ilaa iyo saddex kombyutar oo kala duwan inta badan liisaanka windows seven ayaa ogolaanaya rakibidda hal qalab oo keliya windows seven enterprise waxaa loogu talagalay ururo waaweyn windows seven stata waxaa keliya loo heli karaa horow samaynta shirkadaha kombyuutarada badanaa shabakadaha neetka iyo kuwa kale ee yaryar ama kombyuutarada hoose windows seven home basic waxaa keliya oo laga heli karaa qaar ka mid ah dalalka soo koraya iyadoo ay ku xiran tahay daabacaada fashonka lixdan iyo afar bit ee windows seven ayaa siban u taageeraya xusuusta windows seven ultimon ultimate professional iyo sidoo kale enterprise oo taageera ilaa iyo boqol sagaashan laba g b home premium lix iyo toban g b iyo sidoo kale home basic oo side g b ah tallaabooyin fudud oo lagu arki karo vershonka microsoft office-ka ee aada leedahay waxaad isticmaali kartaa barnaamijyada xafiisyada ee microsoft maalin kasta marka hore aan eegno heerka tilmaamaha barnaamijka iyo tilmaamaha uu ku yimaado faaidooyinka lagu ogaanaya nooca microsoft office-ka ee aada isticmaalaysa waxaa ka mid ah joojinta ka ilaalinta weerarada adigoo isticmaalaya nooca cusboonaysiinta ee laga heli karo microsoft iyo sidoo kale iska ilaalinta dukumentiga ama khasaaraha xogta marka shilalka dhaco tusaale ahaan marka aad fiirisid sheybaarada microsoft keliya qaar ayaa laga yaabaa inay la janqaadaan midka adiga isticmaalayso qaar ka mid ah ekeyayaasha waxaa laga yaabaa inay la shaqeeyaan oo keliya qeybo gaara waxaa kale oo laga yaabaa inay noqoto macluumaad faa-iido leh marka wada shaqeynta iyo wadaagista faylashi lala yeesho kuwa kale kuwaas oo laga yaabo inay isticmaalaan nooc ka duwan xafiiska marka loo eego haddaba aan eegno noocay u shaqeeyaan xulo file ama xafiiska xulo file raadi waa maxay nooca microsoft officeka aad isticmaalayso tani waa inay soo celiso maqaalo sawiro iyo tilmaamo faahfaahsan oo ku saabsan rakibaadda microsoft officeka ayay ku jirto nooca aad adigu leedahay kadib markaad furayso barnaamijka dooro caawin dooro faylka ama furaha xafiiska bidixda sare ama dooro calaamad su-aal yar oo ku taalo dhinaca sare ee shaashadaha kadibna dooro ku saabsan microsoft word excel powerpoint iyo wixii lamid ah si aad u muujiso sanduuqa wadahadalka oo leh macluumaada ku saabsan nooca aad isticmaalayso qoraalada cusub markii aad aragtid ee ku saabsan microsoft word excel powerpoint iyo wixii lamid ah isku xir guji taa beddelkeeda sanduuqa raadinta waa midaan u naqaano help ku qor microsoft excel waa maxay nooca xafiiska mise noocaad adiga isticmaalayso wuxuu ka shaqeeyaa soddon iyo labo ilaa lixdan iyo afar bit waxaa sidoo kale ka arki kartaa waxyaabaha sida service park version ama heerka aqoonsiga alaabta ama macluumaadka user license faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xogta ugu dambeysay microsoft ama haddii aad hore u fahantay ka raadso microsoft office windows park ama packet adeega aad rakibtay in windowska waxaad ku heli kartaa tan adigoo guujinaya bilowga nooca nidaamka raadinta
wagudhegeystayaal qaybii dambe ee barnaamijka teknolojiyadda aan isla soo gaarnay haatan aan eegno digital skillska xirfadaha ugu muhiimsan qaar kamid a xirfadaha ugu muhiimsan in la barto qarnigan waa kuwa digitalka ah maadaama nolosheena in badan online ka dhex gashay waana muhiim inaan awooda saarno kobcinta fahamkeena caalamka ee digitaalka digital skills waa awoodidda in aad aladaha casriga mobiilada ama kombyuutarada u isticmaashid si aad usoo saartid wax faa-iido leh waana inaad garan kartid shaqooyinka muhiimka ee aaladaha lagu qabto iyo sida loo qabto waxaa ka mid ah kuwaasi web development ganacsiyada adduunka badankoodu waxay ugu markaasi baahdeen inay qaab online ganacsigoodu u sameeyaan tani waxay ka dhigtay shaqada website-ka sameynta mid aada baahideedu markaasi u badatay maadaama baahiyaha website-ka ay badatay in ka badan boqolkiiba afartan iyo shan website-ka adduunka waxay ku dhisan yihiin wordpress inaad baratid sida website-ka wordpresska loogu sameeyo fursado badan ayay albaabadooda kuu fureysaa midda kale waa programming waa xirfad aada muhiim u ah shaqooyinka programmingka ama codinka waxaa u baahan ganacsiyada shirkadaha teknolojiyadda goobaha waxbarashada iyo wixii lamida waana shaqo baahidaadu aysan hoos u dhici doonin qofka xiiseeya programmingka wuxuu noqon karaa front and developer back and developer ama full stack developer oo labadaba ay markaasi isku ah codinka markay dadku maqlaan waxay ka aaminsan yihiin in barashadeedu ay aada u adagtahay laakiin waxaa jiro qaba badan oo oleyna oo si fudud looga baran karo search engine ama optimization waxa la yihahdo waa xirfad loo isticmaalo lagu marka siyaadsado dadka soo booqda websaytyada qaabka loo sameeyo waa inaan lagu dadaalo in website-ku uu kasoo muuqdo qeybta ugu sareysa ee searchka graphic design waa sameynta naqshado fiican iyadoo loo adeegsanayo aaladaha casriga ee kala duwan waxaana loo adeegsadaa software-ka ay kamid yihiin adobe photoshop haddii aadan hayn waqtiga ama xirfad kugu filan oad ku isticmaashid software co waxaad isticmaali kartaa canva waaga dhegeystayaal guud ahaanba waxaa taasna waa barnaamijkii teknolojiyadda oo aad kala socoteen raadiyo xasan gooni sdeetan iyo toddoba dhibic toddoba megaartis dhowleyna wax kamid ah barnaamijka toddobaadkan waxaan ku eegeynay xirfadaha kala duwan ee online-ka ah ee markaasi qofka uu ku shaqaysan karayo si uu noloshiisa uga maaray barnamijka waxaa la socodsiinaya anigoo cabdullahi abdi casiis rantaa ku kulmayno toddobaadka xiga barnaamijkan oo kale waxaan kaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo